kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen ururka midnimada sare ee dunida daafaheeda ee sada aron de wall oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada caabudwaaq loona soo wakiishay hirgalka kulankan guddiga eeraboorka ayaa ujeedkiisu u ahaa isku xidhka iyo wadajirka horumarka beesha sadee iyadoo marka hore diiradda la saarayo in wax laga qabto amniga waxaana qadasharaf ka dhacday garoonka ka soo qayb galay ugaaska odayaasha dhaqanka culimaaudiin ganacsato ururada hooyooyinka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada cabdulqaadir faarax gurey iyo cabdulaahi colaad oo ka mid ah guddiga eeraboorka ayaa ugu horreyn ka hadlay kulanka gogasha waxaa dhigay guddiga eeraboorka ayaga oo wakiil uga ah sada aron wall sada aron wall inay u taagan yihiin isku xirka wadajirka waxwada qabsiga horumarka beesha sadee maadaama ayagu dhaqaalihii hayaan deegaankiina ayna joogin in dadkii ka faa'iidaysan lahaa ay wargeliyaan gogashu saasay ku saabsan tahay dadku inuu wada tashado ayagana xiriir lala sameeyo guddi la samaysto amniga dad loo xil saaro rag iyo dumar loo istaago amniga sidii wax looga qaban lahaa walaalayaal halkan waxaan iskugu nimid waxaa weeye wada tashi waxaan idinka codsanayaa shirka maalin walba la qabanayo ama ujeedooyinka nabadda looga hadlayo ama wax kale looga hadlayo in nuxu ka soo baxo dadka hadda fadhiya iyo inta kaleoo naga maqanba waa dadka waxgaradka ahaa in nabaddii iyo midnimadii dib loo soo cesho cabdulaahi aadan xasan xiish oo ku hadlayey afka ururka sade ayaa ka warbixiyey waxa uu doonaya inuu qabto ururka midnimada sade annaga hadafkeena aan galgaduud ka damacsannahay hadda waxaa waaye fasti hospitaliska inaan xoojino waxbarashada inaan xoojino wadooyin inaan cabudaaq u sameyno ilaa iyo bangeele balambal dhabat oban college inaan xarun agoon ka furno cabudaaq sportska inaan caawino marka beeskeena koowaad waa security marka hore security qofku waa inuu security hadduu qofku helo markaas qofku waxaad umalaysaa inuu kala badbaadayo qaar ka mid a odayaasha culimaauddiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo dhoweeyey tallaabadan ururka midnimada sade ay soo jeediyeen annaga sada aroor maqal bay nugu tahay haddii ay dad salaa yihiin oo ay tashadeen oo ay dayaca deegaankooda iyo dadkooda haysta ay ogaadeen allahana soo gaadhsiiyo waana u mahad celinayna waxaana loogu sheegay wax aad iyo aad iyo aad loogu farxo oo wax in la qaato maahane wax la naqdiya aan lahayn wixii wanaag ah oo dadka iyo deegaanka masaalixdiisa u ah wanaag waan qaadanay waana qaadanaynaa waa fulinaynaa wixii aan ka gaari karno ilaahayna hana garansiiyo wari markaan islaan nahay oo dad islaama nahay oo ashahaadana oo dhiigooda iyo naftooda iyo noloshooda u dhimanaya markaan nahay meeshaan maanta taagannahay meel la taagnaada maaha meel foolxun weeye sida hadda xasan cilmi u sheegahayey waa run maalin walbaba raggayaga iyo dadkayga waxaa ku laynahaya oo laynahaya gacmo kale weeyaa nugu jira wax kaloo nugu jiro isku kaayalaynhayaa ma jiraani gacmaashiya maxaa loogu soo duuri waayo odaygaa ton kontonka gacmood ku kala xiran oo midba qolo ku xiran yahay oo salka kula jira beenna in la sheego maaha amniga koowaad waxaa laga bilaabayaa odayaasha haddii nimanka dibadda jira yihiin iyo haddii guddigiina hagahayo oo aeroboorka u wakiishan yihiin odayaashaad ka bilaabaysaa gogol u dhiga beri ka bilaaba iskugu yeera inuusan mid mid wax ka qabin u yeera ugaaskooda dhex fariisiiya kitaab mariya waa inaad war gabaru dambi maya war dadka ma layso war habeenkii ma guudho casarkii ma dhaba dhabada ma qaado ilma adeerayaal oo islaan haddaad tihiin oo muslim aad tihiin war israaca war sada waa mid war sade waa mida laba maahan war sada lagu faanaada arki jira sada laga cararo oo meel walba looga cararo yaa aad soo maqlay waxaa waaya bishii soondheere iyo maxaan ku dhahaayta maanta iyo maalinta xilliga hataa waxaa u taagannahay waa nabadda guryahana uga soo baxnay haddii sada aroon maanta maxaan ku dhahay sada aroon u maanta maxaan ku dhahata nagu soo biray awalka waadna warhayna hadduu nagu soo biray waxaanu leenahay waa ducadanadi wax ka dhashay waa ducadanadina waan ducoonaynay maxaan ku dhahay barwaaqo ka dhex dhalatay weeye ugu dambayntii ayaa waxaa kulanka soo xiray ugaas axmed barre taakooy hawshii ay wiilashii sadaa roonka nimankaas waxaad moodaa wiilo aniga ii dhashay oo mabda'aygii iyo aragtidaydii qaatay waxna ku qabanaya inay yihiin saacaddaa laga bilaaba sada roob maa ka mid ahaanu arrinta guddi u samaynta waxaan leeyahay ha loo daayo guddiga samayntiisa guddiga ayraboorka oo noo samaysan ayaala cabdulaahi jaamac radio daljir magaalada caabudwaaq